nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka weli waxaynu ku guda jirnaa kitaabka nebi muuse bal raximahullahu oo qoray towraadka annaga idinka soo bixinnay dalka masar waxa oo waxaan idinku keennay dalka aan uga dhaartay awowyaasheenna oo waxaynu idhi annagu weligey jebin maayo axdigayga aan idinka dhigtay idinkuna waa inaydan axdigii la dhigan dadka dalka degan oo waa inaadan jejebisaan maalmahooda allabariga ah laakiinse idinku ma aydan dhegaysan codkaygii dee haddaba maxaad sidan uga yeesheen sidaa daraaddeed waxaa kaloo aan idin hortiina kama yeeri doono iyaga laakiinse waxaynu idinku noqon doonaa sida kooxan dhinacyada idinka jirta oo ilaahiyaduna waxay idinku noqon doonaan jabin waxay caabudi jireen dadka reer banu israa'iil waagaasi sanabiyadii markii sanabiyadii laga burburiyey ayay waxaasi oo mare maleen oo markay malaa'igtii rabbiga ereyadan kula hadashay reer banu israa'iil oo dhammu ayay dadkii codkoodii kor u qaadeen oo ooyeen oo meeshaasi magaceedii waxay u bixiyeen bokiim oo halkaasay allabari uga bixin jireen oo ay caabudi jireen sanabadii haddaba markii yesheece dadkii diiray oo reer banu israa'iil mid weliba u kacay dhaxalkiisa inuu hantiyo dalka oo dadkuna rabbigay u adeegeen wakhtigii yesheece noolaa oo dhammu iyo wakhtigii odayaashii yesheece ka noolol dambeeyey oo dhammu kuwaasoo wada arkay kulli shuqulkii weynaa oo rabbigu u sameeyey reer banu israa'iil ishaaca oo ahaa nin nuun oo addoonkii rabbiga ahaa wuxuu dhintay isagoo boqol iyo toban sannadood jira oo waxay ku aaseen dalkii u dhexeeyey uu helay oo ahaa timnaad raxees oo ku taala buuraha lalahaa oo reer efrayemu oo xagga waqooyiga ka xigta buurta gashxaan oo weliba dadkii qarnigaas oo dhammu waxay ku dhammaadeen awoowayaashooda oo waxay ka kala kaceen kuwa qarniga kale oo aan aqoon rabbiga oo caabudi jireen sanabadii ama shuqulkii uu sameeyey reer bani israa'iil oo reer bani israa'iil waxay sameeyeen wax rabbiga hortiisa ku xun oo waxay u adeegeen bacaal liimka wayna ka tageen rabbigii ahaa ilaaha awowyaashooda iyo iyaga ka soo bixiyey dalkii masar oo waxay raaceen ilaahyo kale sida sanabayada ay samaysan jireen kuwaasoo ahaa ilaahyadii dadkii iyaga ku wareegsanaa wayna u sujuudi jireen sanabadii oo markaasaa nebi muuse loo soo diray si uu diinta u gaarsiiyo oo weliba xaakiinadoodii ma ay dhegaysan maxaa yeelay ilaahyo kaley raaceen sidii naag ninkeeda ka dhilowday wayna u sujuudeen oo haddiiba gees bay uga leexdeen jidkii ay awowyaashooda mareen iyagoo adeecaya amaradii ay rabbigii ay samaysteen oo ahaayeen sanabadii dhegaystayaal taariikhdani waa sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullahu laakiinse iyagu sidaas ma ay yeelin oo markii rabbiga rabbigu iyagii u kiciyey xaakinno ayuu rabbiga la jiray xaakinkii waayo ereyga rabbiga ayuu qaatay oo rabbiga wuxuu ka mamnuucay in ay ummaddu halaagsamaan sida ay wax u sameynayeen sidaa daraaddeed ayuu u soo diray nebi muuse si uu u gaarsiiyo diinteenna suuban oo haddana markii xaakinka dhintay ayuu dib u noqodeen oo waxay ku kaceen wax kasii xun wixii awowyaashooda ay ku kici jireen oo waxay raaceen ilaahyo kale in ay u adeegaan oo ay u sujuudaan kamana ay joogsan falimahooda iyo madax adkeyntoodii iyo caalinkii rabbigu aad bay uga kulantay reer bani israa'iil sidaa daraaddeed ayay ugu caasiyeen rabbiga taasi waa sida ay u qoran tahay taariikhda uu qoray nabi muuse bal raximahullaahu dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dt com
ishaadu hilantay laskama haraatiyo aduu hadhaac qabow iyo agarlii ku jira nabad ishaadu hilantay laskama haraatiyo huruda weliga lama hudaahudeeyo soomahaadso gacantee walabugu haboogtaa fidma huruda weliga lama hudaahudeeyo soomahaadso gacantee waa lagugu haboogtaa sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogol lama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan isla hayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada aan wada hanano aan isla hayno adeeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada bahiiliyo oo dabaa wadaago aan kala hadhayne dadku waa halqudha oo cabidkood bahiiliyo oo dabaa wadaago aan kala hadhayne hal dhasho nadeeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa haldhasho nadeeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wadahanano aan islahayno hareeraha aan qabanno horumarino maarino horumarino nabada aan wadahanano aan islahayno hareeraha aan qabanno horumarino maarino dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aduuhadhaac qabowgiyo agarlii ku jira nabad dhiishaad u hilantay layskama haraatiyo aduuhadhaac qabow iyo agarlii ku jira nabad dhiishaad u hilantay layskama haraatiyo muhuruda weliga lama hudaahudeeyo oomahaajo gacantee walabugu haboogtaa fidmahuruda weliga lama hudaahudeeyo oomahaajo gacantee waa lagugu haboogtaa gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye wadahanano aan islahayno hareeraha aan qabanno horumarino maarino horumarino nabada aan wadahanano aan islahayno hareeraha aan qabanno horumarino marino horu marino nabada waa halku dhaa'o cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne dadku waa halku dhaa'o cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne